u keenay ayaa siyaabo kala duwan loo falanqeeyay maxamed cabdisandheere brofesor xuseen warsame ayaa oo jaamacadda calgary ee dalka canada wax ka dhiga ayaad kala sheekaysatay bal habraaca ama khilaafkani waxyaabaha keenay ama saldhiga oo ah ama sida ay aqoon-yahanadu falanqeynayaan maxaa kaaga baxay horta profesor xuseen warsame saad sheegtay waa bare ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada siyaasadda soomaalida aad buu maratay ula socday sanadii ugu dambeeyey wuxuu ahaa xubnihii ansixiyey dastuurka soomaaliya ee sideed boqol iyo dhowr iyo sideed boqol inta ka badan ee ansixisay marka waxaan wax ka weydiiyey marka ugu horeysa tallaabadan uu ra-iisul wasaaruhu qaaday ma tahay mid raacsan dastuurka waan gartay marka wuxuu yidhi hawa mid raacsan waayo madaxweynuhu isagaa cayimay ra-iisul wasaaraha awoodihiisana waxaa ka mid a soo magacaabidda golaha xukuumadda waan gartay marka kadib lasoo dhiso golaha xukuumadda ayaa inta badan baarlamaanka laga ansixiyaa laakiin haddii isbedelo khafiifa lagu sameynaya ayuu yidhi inkastoo uu xusay in talada madaxweynuhu mar walba ay tahay inay maaragtay joogto ka hor dee intan tallaabo laga qaadin laislisii ogaada lakin wuxu yidhi haddii isbedelo khafiifa lagu sameynaya golaha wasiirada way u bannaantao dastuurka uu siinayaa waxau yidhi dabcan markii uu isagu yahay madaxii golaha xukuumadda dabcan wuu arkayaa meelaha ay gaabisku ka jiro xukuumaddiisa marka haddii doonayo inuu isbedelo sameeyo si uu hawsha u wanaajiyo waa arrin dastuurka uu ogol yahay laakiin wuxuu ku adkeeyey in isagii madaxweynuhu ay yihiin laba is-og oo tallaabada la qaaday ay ahaato marka labaduba inay ka wada tashadaan waxyaabaha taladuna inay meesha ku jirto ninkana awoodoo leeyahay hadalkaas kaaga soo baxday ha waxaa intaa xiga inuu culayska aada u saarayey in saddexda xubnooda ugu sarsareeya dowladda soomaaliya waa madaxweynaha waa ra-iisul wasaaraha waa guddoomiyaha baarlamaanka saddexdaasi inay maanta ay saaran tahay mas-uuliyad ka culus xili kastoo kaloo lasoo dhaafay waan gartay oo markaa ay tahay iyagu inay arkaan dhibta uu waddanku ku jiro kadibna ay maaragtay taladeeda qaataan oo waxyaabahan yaryar ee iminka suuqa yaacaya ayna noqonin waxyaabaha ka mashquuliya yoolka weyne ah in laba kun iyo lix iyo tobanka la gaaro xiligii doorasho loo qaban lahaa dalka marka waqtigaa iska soo dhow buu leeyahay brofesorku waa saas uma baahna buu leeyimina inay isqabsadaan ay maanta waan gartay dhegeystayaal qodobo kala duwan